waatay khiyaarta hawada nagala soconaysaan barta aad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ee ceeg online toban dheerad ayaa kasoo baxaysa qarax habeennimadii xalayto ka dhacay hotel xamdi ku yaala bartamaha magaalada laascanood gaar ahaan dhinaca bariga hoteelkaasoo xalay agtiisa ku dhacay qarax oogano si weyn looga maqlayay guud ahaanba magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faafahintaasi saaka laga helayo magaalada laascanood ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku dhintay ugu yaraan hal qofi mid kalena uu ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa yimid kadib markii qof isu soo midaamiyey oo isku soo qarxay isku soo xidhay miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa uu doonayay inuu gudaha u galo hotel xamdi oo ku yaala isla gudaha laascanood gaar ahaan bariga laascanood balse uu ku qarxay qaraxii isagoo wata isagoo ku xidhanba afafka hore hotel xamdi inta udhexaysa kaalinta bootan oo iyana ku taala bariga laascanood ayaa weliba hotel xamdi waxaana qaraxaasi ku dhintay qofkii isaga soo midaamiyey waxaana ku dhaawacmay hal qof oo kale oo dhaawiciisa lagu daaweynayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool gaar ahaan cusbitaalka guud ee gobolkaasi qaraxaasi xalay markuu ka dhacay gudaha magaalada laascanood ayaa waxaa guud ahaan bal la furay rasaas xoogan ay ridayeen ciidamada ammaanka gobolka sool haatan gacanta ku haya waxaana gobolkaasi la saaray badow xoogan iyadoo badowba gobolkaasi uu horey uga sii jiray saaka waa berigiiyo dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi sool waxay u dareereen goobtii xalay qaraxaasi ku dhacay uu ka dhacay waxaana dadku ay kusoo arkeen indhahooda qofkii isagoo xalay ismiidaamiyey oo doonayay inuu gudaha u galo hoteelka xamdiga ku yaala bartamaha laascanood balse intii uusan u gelin hoteelkaasi qaraxuu waday isagu isku qarxiyey ama qaraxuu ku qarxay waxaana hilbkiisii uu cadcad u go-ay sida madaxa iyo weliba qaybaha kala jirka dhabarka lugaha gacmaha lagu arkay isagoo waddada laamigaahi ay firiirsan yihiin taasoo mucjiso weyn ku noqotay dadweynihii ku dhaqnaa gobolka sool ee saaka iyagu indhahooda kusoo arkay ninkaasi xalay isku miidaamin lahaa hotel xamdi oo ku yaala magaalada laascanood hotel xamdi ayaa waxaa degan sida la ogyahay raxaan wasiiro ka socda xukuumadda somalilan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin kaloo ka tirsan xukuumadda sida wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhiga wasiirka xogeenka howlaha guud iyo weliba siyaasiyiin uu ka mid yahay axmed cabdi xaabside waxaana xalay ka dhici lahay hoteelkaasi haddii uu ninkaasi ismidaamiyu galo sidii qaraxii ka dhacay hotel sham ay ku leedeen raxaan wasiira oo ka tirsan xukuumadda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya waxaana taasi xalay dadweynaha reer laascanood dib u xasuusteen dacdii la yaab kale ka dhacday hotel sham ay ku dhinteen shaqaalo iyo weliba arday ka tirsan iyona jaamacadda banaadir iyo weliba raxaan wasiir oo qaraxaasi ku dhintay ka dhacay hotel shamow laascanood ayaa iminka muddooyinkai u dambeeyey waxaa ka dhacayay qaraxyo sixixiga lala beegsanayo mas-uuliyiinta somalilan iyadoo qaraxi u dambeeyey lala beegsaday guddoomiyihii gobolkaasi sool mudane faarax caskar xuseen oo isagoo haatan dhaawiciisa la sheegayo inuu boqol kiiba boqol aada uga sawreynayo laguna daaweynayo cusbitaal ku yaala laascano cusbitaal ku yaala naahda magaalada hargeysa uuna caafimaad qabo sida wararku ay sheegayaan uuna weliba soconayo waxaana qaraxaasi kuloo ku dhintay laba ka mid a ilaaladiisii iyo weliba hal haweeney ka mid ah godadkii ka agda waa qaraxaasi oo iyana lagu aasay magaalada garowe xarunta dowladda puntland isku soo wada duuduuba dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi sool ayaa la tacaalayay haatan qaraxyada iyo weliba dalalka qorshaysan ee gobolkaasi kusoo badanaya waxaana isweydiinayaan oo keliya yaa ka dambeeya falalkan haatan iyo weliba qaraxyada dalalka wata ee ka dhacaya laascanood ee aan hore lagu aqoon sida la xasuusta qaraxii koobaad ee gobolkaasi ka dhaca ayaa dhacay bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii hore labada kun iyo sagaalka waxaana lagu dilay taliyihii ciidanka labiyo tobnaad ee somalilan cismaan aadan nuur afdilo oo isagu ka mid ahaa ciidamada somalilan ee ku sugan gobolkaasi laascanood kadib markii qarax miino oo laga hago nooca rumuudka lala beegsaday isagoo kii hore lala waayey balse kii dambe uu ku gooriyooday marxuumkaasi cismaan afdilo maanta magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale waxaa ka dhacaya kulamo istabajooga hotel xamdi looga harsanayo falalkan ammaan darre ee kusoo cusbanaaday gobolka sool iyo weliba qaraxyada saxiixiga shalay ayay ahayd markii kulan ballaadan ay ka dhacay laascanood ay isugu yimaadeen ganacsatada ganacsatada ururada haweenka dhalinyarada iyo wilaamaha kala duwan ee bulshada gobolka sool oo ay la shireen wasiirada somalilan ee kusugan laascanood inay kala hadleen ay kala hadleen qaabka ugu haboon ee amniga laascanood lagu sugi karo waxaana fikrado iyo doodo badan oo la soo jidiya lagu ballamay in kulan dambe laisugu yimaado balse kulankii dambe ayaa xigay in xalay hoteelkaasi uu ka dhaco qarax weyn agtiisa qaraxaasoo si weyn u gelgelay gudaha laascanood waxaana maanta kulamo looga hadlayay uu ka dhacay sidoo kale hotel xamdi kulamadaas oo istabajoogahayo oo ay hormudanayeen wasiirada kusugan somalilan ee kusugan gobolkaasi loogana hadlayay xaaladda ammaanka guud ahaanba sidoo kale waxaa go-aan iskaalsiinta loo yaqaano mobileka inkastoo ay shaqeynayaan inkastoo ay shaqeynayaan iskaarsiinta line lineka ah ama telefoonada loo yaqaano lineka oo si toos laascanood aada ugula hadli karto waxaana dad badan oo ku sugan gobolkaasi oo siyaabo kala duwan maanta ugu warramayay shabakada wararka ama isha wararka a c c ee ceeg dadka may noo sheegeen in xaaladu ay tahay mid cakaran kulamana ay shiraan loogana arrisanayo ammaanka gobolkaasi cali cismaan yuusuf cali dhagjar ceegaag online buu hoodle